إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad fiidnimadan ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay degmada towfiiq oo horey loo odhan jiray masaajid cali gaduud oo ka tirsan shabeellaha dhexe mu'asasada alkataayib ayaa baahisay sawirro hordhac ah oo ku saabsan weerarkii cagmarinta ah ay mujaahidiinta kula wareegeen degmada masaajid cali gaduud ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa gebi ahaanba dansan sistamyadii dowladda federaalka ah ee lagu qaadayay canshuurta guryaha muqdisho diyaargarow ku aadan ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa magaalooyinka jamaame iyo kunyo barrow oo ka kala tirsan shabeellaha hoose iyo jubbada hoose abiy axmed ayaa ku dhawaaqay inuu burburay gebi ahaanba maamulkii tigre ee taabacsanaa xukuumaddiisa فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay degmada towfiiq oo horey loo odhan jiray masaajid cali gaduud oo ka tirsan shabeellaha dhexe faahfaahinta warkani waxaa inoo haya waryaheena haashim cabdinaasir ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka ah weerar cagmarina kula jarmaaday saldhigyo ciidamada dowladda federaalka oo ku lahaayeen degmada towfiiq oo hore loo ohan jiray masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe dagaal muddo kooban socday kadib waxaa si buuxda xeryihii dowladda federaalka ah iyo guud ahaan magaalada ah ula wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askartii dowladda federaalka ah ayaa u qaybsamay wax la dilo wax goobta dagaalka isaga baxsaday iyo sidoo kale qaar maxaabiis ahaan ayagoo nool gacanta loogu dhigay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan ka soo saaray dagaalka ayaana looga hadlay khasaaraha dowladda federaalka ah lagu gaarsiiyey dagaalka ka dhacay masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe bayaanka ayaa ciwaan looga dhigay ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay degmada towfiiq lix iyo labaatanka rabadaan kun afar boqol afartan iyo lix xijri oo waafaqsan lix iyo labaatanka maarso laba kun labaatan iyo shan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka dagaal kula wareegay degmada towfiiq ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe dagaalka ayaa lagu qaaday maleeshiya murtadiin ah oo ashahaadolo dirir ah oo dhowaan lagu soo jebiyey degmooyin iyo deegaano asbuucyadii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen maleeshiyaadkii murtadiinta ah ee ka cararay degmada towfiiq ayaa u firxday dhanka deegaanka geelgub oo toban kilomitir u jira deegaanka xaaji cali halkaas oo ay mujaahidiintu uga daba tageen firxadkii murtadiinta siina kala ceeriyeen ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda ayaa lagu yiray degmada towfiiq oo sidoo kale loo aqoon jiray masaajid cali gaduud ayaa ah degmo istaraatiiji ah oo ay cadowga murtidiinta ah ee xoogga ku qabsaday ka abaabuli jireen hagardaamooyinka shahaadolo dirirnimada ah ee ka dhanka dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan bariga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe bayaanka ayaa lagu yihi tirada horudhaca ah ee aan xaqiijinay in cadowga looga dilay dagaalkii maanta waa kow iyo toban askari oo dhimasho ah iyo dhaawaca intaas ka badan waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay shan murtad oo iyagoo maxaabiista ku jira gacanta ciidanka difaaca shareecada islaamka mujaahidiinta ayaa dhanka kala qanimaystay hub iyo saanad ay cadowga uga carareen goobihii dagaalka ah ee degmada towfiiq iyo sidoo kale deegaanka geelgub ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda ayaa lagu yiri taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu bogaadinayaa howlgallada geesiyada towxiidku ay ka wadaan walaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu celiyey xukunka shareecada islaamka waxaa bayaanka lagu soo qatimay welilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
mu'asasada al-kataayib ayaa baahisay sawirro hordhac ah oo ku saabsan weerarkii cagmarinta ah ay mujaahidiinta kula wareegeen degmada masaajid cali gaduud ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe faahfaahinta qodobkani waxaa la diyaar ah waryaheena salmaan axmed weerarka cagmarinta ahaa ee saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisimayaasha ciidanka dowladda federaalka ay ku lahaayeen magaalada masaajid cali guduud mu'asasada warbaahineed ee al-kataa'ib ayaa baahisay sawirada ee qaabka u dhacay dagaalka iyo sida ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta u mariyeen askartii dowladda federaalka ee la isku keenay ee shaamudka ahaa halkaasina ku sugnaa sawirada hadda naga hor muuqanaya sawirkan koobaad oo kale wuxuu muujinayaa mid ka mid a difaaciyadii ciidanka dowladda federaalka waa difaac bacaad ka samaysan sijaayid ayaa taalla dabcan waxaa ku sugnaa dhowr askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka waana meelihii ugu horreeyey ee rasaastu ay ka shanqartay ciidanka dowladda federaalkana laga saaray sawirka labaad sidoo kale waxauu muujinayaa dhufays kale oo ay ku sugnaayeen tiro ciidamo ah waxaa ka muuqda maanduuryaha qaadka oo ay ciidanka dowladda federaalka aad u isticmaalaan xitaa wakhtiyada soonka sawirka saddexaad wuxuu muujinayaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo maxbuus ah kaasoo ka mid ah askartii saaka lagu qabtay dagaalka ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen masaajid cali guduud ama towfiiq sawirka afaraad wuxuu muujinayaa askari jeebaysan oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kaasoo ka mid ah maxaabiista lagu qabtay dagaalka askari ka tirsan ciidanka mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya oo si adag u xeraya askariga dowladda federaalka ka tirsan ee maxbuuska ah sawirka kale waa askari kale oo ka tirsan maxaabiista dowladda federaalka ee lagu qabtay dagaalka ciidanka mujaahidiinta ayaana gacanta ku haya oo raayada towxiidka ee kor u sida waxaa sidoo kale sawirkan kale ee muuqanaya uu muujinayaa afar askari oo maxaabiis ah kuwaasoo wejiyada loo qariyey islamarkaana barxad ku taala bartamaha magaalada lagu hayo dhabarka dambe waxaa ka muuqanaya ceelka magaalada iyo sidoo kale taawarka mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta sawirka kale waxa uu muujinayaa askari kale oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo isaguna si adag u hayo askari ka tirsan ciidanka mujaahidiinta sawirkan kale wuxuu muujinayaa meydka mid ka mid a ciidankii lagu dilay dagaalka ka dhacay tiro meydad ah oo ciidanka dowladda federaalka ee dagaalka lagu dilay ayaa markan la arkaya waxaa sidoo kale markan sawirada ay soo muujinayaan ciidanka mujaahidiinta sanadaha kala duwan ee dagaalka ku furteen laba qori oo mid a k forty yahay ayaana muuqanaysa waxaa sidoo kale markan la arkaya siliska qoriga beke amka oo ay rasaas badan ku jirto uu gacanta ku hayo askari ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qoriga beke amka ee uu siliskaasi ku xirnaa ayaa sidoo kale ka mid ah saanadaha ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku qabsadeen dagaalkii saaka ka dhacay ee magaalada masaajid cali sidoo kale agabyada kala duwan ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qabsadeen dagaalka sawir ahaana loo soo bandhigay waxaa ka mid a mooto nooca labalugoleyda ah waxaa sidoo kale la arkaya bartamaha magaalada ayaa sawirkan laga qaaday xarumihii ganacsiga ee magaalada iyo wadada dheer ee bartamaha magaalada dhex marta ayaa markan muuqanaysa oo loo jeedaa sawir kalena wuxuu muujinayaa ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku socdaalaya wadada weyn ee dhex marta ee magaalada masaajid cali guduud dhismayaasha iyo xarumaha ganacsi ee magaalada masaajid cali guduud ayaa sidoo kale sawiradooda lasoo bandhigaya taasoo ka tarjumaysa in magaalada masaajid cali guduud ay si buuxda u maamulayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa gebi ahaanba densan sistamyadii dowladda federaalka ah ee lagu qaadayay canshuurta guryaha muqdisho tafaasiil ku aadan warkani waa kan farxaan cali sistem ay leedahay shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo m g s soft ing ayaa gebi ahaanba dansan iyadoo shirkaddan horay loogu xil saaray in dowladda federaalka u qaado dhammaan canshuuraha guryaha ee magaalada muqdisho wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ayaa horay shirkaddan heshiis ula gashay kaasoo ahaa inay qaado lacago ay bulshadu ku tilmaameen sharci darro oo loogu yeero canshuuraha macaashka guryaha magaalada muqdisho warar ay helayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in dansanaanta sistamka ay sabab u tahay kadib markii uu khilaaf xooggan soo kala dhex galay madaxa shirkadda iyo agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ninka lagu magacaabo faysal maxamed xaanshi waxa uu khilaafku soo daahiray kadib markii agaasimaha shirkadda m g s soft ink cabdiraxmaan axmed uu xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda khamiistii aannu soo dhaafnay taa beddelkeedana uu u magacaabay shaqaale kale oo ku sii shaqeeya laakiin waxaa arrinkaasi ka biyo diiday agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka faysal maxamed xaashi arrintan ayaa keeni karta in la luunsado lacago badan dhanka kalena ganacsatada iyo bulshada muqdisho dib loo baado iyadoo lagu marmarsiyoonayo inuu ciladoobay sistamkii oo aan la kala garanayn ciddii lacag laga qaaday iyo ciddaan laga qaadin diyaargarow ku aadan ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa magaalooyinka jamaame iyo kunyo barrow oo ka kala tirsan shabeellaha hoose iyo jubbada hoose haddaba maxamed sheikh iyo cali aadan ayaana inooga warramaya sida ay dadka ugu diyaargaroobayaan ciidda ugu horeyn waxaan idinku duwayaa waryaheena maxamed shiikh halkan waa deegaanka kunyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose wakhtigan waa xilli habeen ah iyadoona ay suuqa weyn ee deegaanka kunyo barrow ay soo buuxdhaafiyeen boqolaal dad ah oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada sida carruurta dumarka iyo ragga bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa si weyn u dukaamaysanaya iyadoona magaalada meel walba oo ka mid ah lagu xardhay raayada tawxiidka waxaana sidoo kale ku xiran oo ii muuqanaya een, leerar aad u fara badan kuwaasoo dhinac waliba oo ka mid a magaalada lagu xidhay waxayna ku tusaysaa oo ay muujinayaan bilicda magaalada haatan waxaa ii muuqanaya bulsho aad u fara badan waxaana taaganahay bartanka ee suuqa weyn ee deegaanka kunya barrow Een, dadka ayaa wejiyadooda waxaa laga dareemayaa farxad aan halkan kusoo koobi karin waxaa mikrofoonka warbaahinta alfurqaan la dhex mari doonaa qaar ka mid a dadka een, ka dukaamaysanaya goobaha ganacsiga ku yaala deegaanka kunya barrow dhawaysaha magacayga waxaa layidhaha injineer siyaad nuur siyaad waxaan iibinayaa alaabta ciidda ayaan iibinaya waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo insha allahu tacaala ciid mubaaraga soo socota iyo nasriga soo socda ayaan rabaa inaan soo dhoweeyo barrowga ciidda bal ka waran marka faahfaahin dheeraad naga siiso maasha allah ciiddan waa ciid ku soo aaday oo ilaahay noo soo aaday een, nasri iyo barwaaqo iyo maaragtaa ay, een, een, maaragtaa insha allahu tacaala barwaaqa ilaahay inuu nagu soo aaday weeyaan marka si fiican saacaddu waa xilli habeen ah hadda waxaa een, suuqa bal ka warbixi suuqa hadda habeenka waxaan ka seexanaa lix saac toddoba saac laga seexdaa dadka waxay ka kala ganacsanayaan waxaa la kala geenaa qoryihii oo ciyaalka ugu ciidayeen iyo bustooyinka ciyaalka waa ka hadda aniga gacantaan ku hay waa ujeedaa maarata iyo gabdhaha waxay gadanayaan niqaabkii dharkii baatigii waxbaa la gadanayaa adiga haatan maxaa iibinaysaa oo dul fadhisaa waa kana bustooyinka la noocaan gadayaa tii ciyaalkaan gadayaa moobeelada takbiirta ayaan gadayaa haatan waxaan soo galnay carwada weyn ee tawakal electronic Een, soo dhow magacaaga cabdicasiis cabdulcasiis een, see loogu diyaar garoobayaa een, ciidulfidriga deegaanka kunyo barow Ee, maasha allah si fiican oo looga dareemayaa ciidda Ee, bisha ramadaan ee, markay maraysa labaatan ayaa waxaa laga dareemaya dhaqdhaqaaqa suuqa si fiican si loogu diyaargaroowayo ciidda ciidulfidriga suuqa ujeedaa aad buu zaxmadiisu u badan yahay waa or- waa ujeedaa waa xilli d- oo dambe oo maaragteen oo Afar saac lagu afar sii saac dhow.
lagu sii dhow yahay magaalkana uma malaysanaysa inay afar saac la joogo waxaa u Una malaysaa camreeyaan.
aa u camreeya haadad waxaa arkaysaa oo cusub oo magaalada hor si hore oo u joogin oo hadda ganacsi soo soo dhigteen oo maalmaha ciidda maaragteen dadka ay la ciidana ka faa'iidaystaan si fiican Een, maadaama ciidda ay soo dhowaatay dadka see wax u iibsanayaan waxyaabaha in badan ay iibsanayaan maxaa ka mid ah maasha allah waxaa ka mid ah kabaha ka mid ah alaabta ciyaalka oo jokaatalada ay ku ciyaarana ka mid ah dharkaa ka mid ah waxyaalaha kale ka mid ah sida shoobinada iyo elektroonigaba intaba ay ku jiraan waayahay macaamiishiina ciidan maxaa usoo kordhiseen macaamiishan waxaa usoo kordhinay kabaha oo rag iyo dumar ah alaabaha ciidda oo ilmaha ay ku ciyaaraan iyo waxyaalo la mid ah sida eh, shoobinada oo usoo diyaaran iyo dharka iyo macawiisyada iyo kabaha aad baad umahadsan tahay Een, ugu horreyn kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan magacaaga cabdiqaadir cabdulaahi abubakar diyaargarowga waayahay diyaargarowga ciidda ka waran maasha allah alxamdulilah aad iyo aad aad iyo aad waa aad u fiican yahay diyaar garowga si fiican waa kaasa Een, maxaa hadda kuu muuqda maadaama xilli habeen ay tahay hadda maasha allah nabadgelyo iyo caafimaadaan ku afurnay alxamdulilah taraabiixan soo dukanay cishaha waa kaasa ganacsigayna maasha allah kana wuu kala socdaa
Een, ugu horreyn kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan adagoo ku bilaabaya magacaaga magacay waa cabdulqaadir shariif cabdulqaadir Een, cabdulqaadir sidee loogu diyaar garoobayaa ciidda deegaanka kunya barrow maasha allah ma- boqolkiiba boqol eed la diyaargalooya maasha allah macaamiishiin maxaa usoo kordhiseen ciidan ciidan walbadan se kordhiy sidii oo marka manaa oo walba- wax- walbadan se kordhiy oo maasha allah eh.
waayahay markaana waxaan soo galnay mid ka mid ah dawarlayaasha kala een, dharka een ugu horreyn kusoo dhow idaacadda alfurqaan magacaaga magacayga abtiga
igaas soo dhowow een, diyaargarowga ciidda bal ka waran alxamdulilah ilaahay baa maxad iskale ciidda aad iyo aad u ah waaye sanadkan way isku toosan tahay waxay kulmeen ciidadkii iyo bishaarooyinkii alxamdulilah waa iska mudanah alxamdulilah
wallaahi zaa'id waaye dharka hataa waa buuxsame harqaamada dhan ay buuxsameen ilaa micnaha ee, waxaa waaye ee, intay harqaamada buuxsamaan meelaha kale loo dhiibin hataa si fiican maasha allah shaqadu way kala socotaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waxaa la yidhaha farxiya cabdicali Een, farxiyo ha- halkan maxaa u taagan tahay waxaan u taaganahay maasha allah farxad aaweeda iid wanaagsan ayaan ku iideynaa maasha allah iid dambena haatan waxaa joogtaa xarqaan maxaad ka soo doontay xarqaan waxaan ka soo doonay maasha allah dharka dharka iidda diyaargarowga ciidda bal ka horran ee deegaanku iyo barwa si fiican anigu socotaan u jeednaa si fiican maxaa kuu muuqdaa haatan suuqan joognaa een maxaa kuu muuqdaa waxaa ii muuqda ee, ee, caruurtii oo ciyaaraysa dadkii oo iidaysanaya gawaadhidii oo istaba maraysa safarkii ahaa kii joogay mashquul baa ii muuqanaya iyadoo dee ciiddii aan la gaarin waxaaba moodaa in ciiddii la joogo sidaasay u eg tahay badee si fiican markaa diyaargarow khayrulcaadiya ayaa jiro iyo aad u qurux badan magacii cabdiraxmaan sheekh xasan cabdiraxmaan oo sidee loogu diyaargaroobayaa ciidul fidriga si wanaagsan insha allahu tacaala aan ugu diyaargaloobaynaa sida ka muuqata carwada diyaargalow zaa'ida aan di- aan diyaarinay dadweynaha noo imaan doona insha allah si fiican maxaad eh, macaamiishiina u diyaarseen waxaan u diyaarinay eh, electronic raqiisa xalwar raqiis ah maaragtay oo qiimo jaban lagu sii doono buskudka oo aad iyo aad maaragtay kii carafta badnaayo oo xalwa boqolsoon Een, ugu horreyn kusoo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan magacaaga magacay waa cala xuseen xasan ibraan yarow oo lankaso alaelay waa yahay diyaargarowga ciidda deegaanka kunye barrow bal ka warran deegaanka diyaargarowga ciido kunyabarow maasha allah boqolkii boqol ciidihii horey unaha marnay ini iidun boqolkii boqol eedanka duuganta sida maarne bashaaraadka badan oo iska daba dhiyaw sida nasriga ilaahay subxaana wa tacaala een, sida galgaduud sida maanaha gobolka shabeellada hoos gobolka shabeellada shabeellada dhah een, maanta dareenkan boqolkii boqol may hani- ayn eedanka dareemana ciid iyonaytow soong iyonaytow faraxaad badan inahaska aadi ya iidoy hor aan ka dawowna haddana sida kale ganacsigana waa boqolkii boqol sareeye Een, dadka ayaa wejiyadooda waxaa laga dareemayaa farxad aan halkan kusoo koodi karin
waad mahadsantahay maxamed markaana cali aadan oo ka waramaya jamaame sida looga diyaargaroobayo ciidulfidriga
magaalada jamaame oo ka mid ah magaalooyinka gobolka jubbada hoose ayaa laga dareemayaa diyaargalowga ciidda bulshada ayaa si weyn ugu mashquulsan goobaha lagu iibiyo dharka kabaha iyo agabka caruurta mid ka mid ah howlwadeennada caruus hayfo ayaan ka waraystay waxyaabaha ay kusoo kordhiyeen carwada xilligan ciidda iyo sida ay ugu adeeganayaan bulshada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad ka mid tahay ganacsatada ee degmada jamaame ciidan iyo ciidihii hore maxaa u dhexeey qaabkay ugu diyaargalowdeen alxamdulilah ee, bahda arfurqaan waa salaamantiin boqolki boqol ee, adigoo haddii wareysanaya horteeda taagan ee, waxyaalo fara badana haddan aan kusoo kordhinay ee, carwas wahayfa ee, sida qalabka ee, jiifafkii iyo dhar kaabo iyo waxyaalo fara badan aan keena dharka ciyaalka oo noocyo oo saakooyin cusub oo kifaax iyo mimtaas iyo rando iyo riyaa noocyadaasna waa keena dhanka kale awees oo ka mid ah ganacsatada carwooyinka ayaa faahfaahin ka bixiyey agabka caruurta iyo qiimaha la iibiyo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabay magacaada abees maxamuud madey oo qalabkii waxaa waye ilmaha ciidda ku ciidaan oo sidan oo booto bajaajka iyo baawurada iyo maxaalaas oo baawurta iyo dhirta bajaajka malayga iyo waxyaalo fara badan oo gala bawaa- baawurta iyo dhir kan waxaa waye waa alkabtarta weyn waaye marka lacagteeda waa afar door waaye taasna waa yariis waaye lacagteeda laba door waaye bajaajkan weyn bajaajka weyn waxaa la gadaa waa saddex doolar midda kale laba doolar waa kala tahay malaygan waa hal doolar kii kale we- malaygas dheer waa malaygas weyn waa hal doolar ibar waa kala yihiin marka ilmaha qaabkii ugu ciyaarayaan hadda sida helicoptertaan oo kale qaabkii ilmaha ugu ciyaarayaan helicoptertan waa kana inta la shida kadib waa kana noocan waaye aadaa u fiican tahay marka waa ilma aadaa ugu dheelaya marka intaa shaqirtaan iyo birqbirqaan lee laga rabaa maya maya waa soconaysaa waa kana waa soconaysaa waa soconaysaa laakiin kor uma kici karta maya maya kor ma ukicis waa kale ay ku soconaysaa soconeen Ah, ilmaha ka waran marka siday u gataan waa ilmaha aadaa u gataan ilmaha aadaa u gataan halkan waxaan ku hayaa alaabta ilmaha ku cayaaraan waxaa ka mid ah qoriga baabuurka bistolooyinka bajaajyada dhammaan halkan aan ku hanaa waa caruurta ku- eh, alaabta ay ku cayaaraan ciida ayaa halkan ku hayaa waxaa ka mid ah qoriga oo kaleeta ah ha- eh, qoriga waxaan gadnaa xabadkii waxaan gadnaa lix doolar waxaan gadnaa bajaajyada shan doolar lix doolar ayaan gadnaa ciidda ayaana u soo fool leedahay diyaargaroob badan aan ku jirnaa waxaan sidoo kale booqannay harqaanada lagu tolo dharka kuwaas oo noo sheegay inay shaqada si habsameel ah u socoto ayna dadaal badan geliyeen sidii ay macaamiisha ugu dadeji lahaayeen tolista dharka waxayna bulshada ugu baaqeen inay dharkooda kasoo doontaan
jazaakillah wandhawaa walaal haashin maxamed isaaq ayaa la yihahdaa Ee, xaaladdan la joogo horta waxaan u diyaargarownaa insha allah ciid baan u diyaargarownaynaa diyaarin baan ku jirnaa diyaarin aad iyo aad bulshadaan u diyaarinayna ka waran marka ciidihii hore iyo ciidda maxaa farqi oo u dhexeeya maasha allah limaada way kala duwan yihiin oo macaamiisheena tii hore iyo tan hadda la joogo tan hadda joogo aad ay u badan tahay maasha waxaan saddex bilood aan shaqaynayni waxaan u arkaa inay bulshada hadda ay ka badan tii hore inay ka badan tahay midaan hadda iyada ah macaamiishaad maxaa ugu macaamiisha baaqaysaa waxaan ugu baaqaya insha allah si nabadgelya inay ku ciidaan insha allah ilaa idinkiisa dharkoodana ay noogu imaadaan wixii hore ay u qaateen way ba qaateen waxaad u dambeyn ay noogu imaadaan insha allah saasaan rajaynaynaa duulaha meydhiin ugu dambeyn magaalada jamaama ayaa laga dareemayaa farxad iyo firfircooni ku aadin maalinta ciidda halka warkan uu idinkaga imaanayana ah waa raadiyaha alfurqaan abi axmed ayaa ku dhawaaqay inuu burburay gebi ahaanba maamulkii tigre ee taabacsanaa xukuumaddiisa abi axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inuu burburay maamulkiisii maqaarsaar ka ahaa ee ka jiray dhulka tigre kadib markii looga awood roonaaday dagaalkii muddada dheer ka socday tigre hadalka abiy ayaa ka dhigan inuu si cad u qirtay jabka dagaalka gobolka tigree waxaana uu adeegsaday hadal ka duwan hadaladiisii hore iyo dabacsanaan abiy wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu talada u celiyo dadka tigree wuxuuna tilmaamay inuu kala diray maamulkii uu hogaaminayay kitaajo riidha sidoo kale wuxuu shacabka ugu baaqay inay iimail ugu soo gudbiyaan qoraal ay ku sheegayaan magaca cidda ay rabaan inuu hogaamiyo waa mar laga adkaaday xilliga uu sidan leeyahay abi axmed laakiin reer tigre ayaanan ku qanacsanayn hadalka abi axmed waxayna aaminsan yihiin inuu guulaystay dagaalkii ay kula jireen xukuumadda adis ababa welina diyaar u yihiin inay dagaalamaan waxaa cajiib ah in abiy axmed uu ka horkufay qowmiyad aad u yar oo aan saddex milyan dhammayn oo la yidhaahdo tigree isagoo doonaya inuu xoog ku qaato badda ummadda soomaaliyeed oo aqoon-yahanadu ku qadaraan labaatameeyo ilaa soddomeeyo milyan dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan fiidnimadan waanaga inta